gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada laami yaraha soobe ee degmada wadajir duqa muqdisho ayaa boqaadiyey doorka iskaashiga oo ay bulshadu iyo maamulka degmada wadajir ku dhisayaan wadadani oo muhiim u ah isku socodka bulshada isaga oo na xusay in maamulka gobolka banaadirna uu kaalin weyn ka qaadan doono dhismaha si loo hormariyo kaabayaasha isku socodka bulshada munaasabadda dhagaxdhigaya waxaa goobjoogka ah gudoomiyaha degmada wadajir mudan cabdiraxmaan maxamed cali agaasimayaal ganacsato odayaal dhaqan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyna gudoomiyaha degmada wadajir cabdiraxmaan maxamed cali ayaa ka warbixiyey dhismaha wadadana salaan kadib waxaa farxad inoo ah inuu guddoomiyii gobolka banaadir anaduqa magaalada muqdisho oo degmada u yimaado inuu dhagax dhigo waddada laami yaraha soobe ee ah boqol iyo kun iyo laba boqol oo mitir asagoo kormeer ku sameeyey xarunta asagoo kormeer ku sameeyey xarunta degmada wadajir shaqooyinka ka socdo madana guddoomiye soo dhowow waddadan in la dhiso waxaa abaabulay dadka heer wadajir gaar ahaan waaxda jarnaal daa'uud dadka deggan haddii ahaa lahaayeen ganacsato odayaal qeybaha kala duwan ee bulshada waxay iska aruuriyeen lacago ay ayagu isi saareen aan weli abaabulka dhammaystirka lacagahaas waxay ku faraxsan yihiin kaagana mahad celinayaan wakhtigaaga qiimaha badan oad u soo horta adigoo shaqooyin aad u muhiimsan ka soo tegey farxadda aawgeed hadal badan oon sheego ma haayo waxaan ku leehay guddoomiye soo dhowow ku soo dhowow heer wadajir gacmo furan kugu soo dhowaynaayo ku soo dhowow inaad noo dhagax dhigto waddada laamiyaraha soobe aad iyo aad aad u mahadsan tahay ugu dambayna guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa bogaadiyey bulshada sida iskutashiga ah u dhisanaysa laamigana
hooyooyinka dhallinyarada ardayda iyo dhammaan dadweynaha reer wadajir waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaad tihiin dad awood u yeeshay inay isku toosaan waxna hagaajistaan waddadan marka ay dhammaato aan furi doonno waxaan ilaahay ka rajaynaha inaanay dheerayn waayo waxaan ku kalsoonahay abaabulkii iyo awooddii aad ku bilowdeen inaad ku dhammayn doontaan waan jeclaa inaan khudbad dheer idiin jeediyo idinla sheekaysto laakiin cadceedda oo aad u kulul darteed waxaan soo gaabinayaa hadalkayga waxaan idin leeyahay waddada waa noo furan tahay dhismaheedii waa noo bilowday waxaan sugaynaa dhammaadkeeda oo aannu ku xarag jari doonno meeshay ka bilaabataa laga xarag jiraa waxaan rabaa inaan ka xarag jiro meeshay ku dhammaato maamulka gobolka banaadir ayaa maalmihii ugu dambeeyey wadihii olole dib loogu soo celinayo bilocda caasimadda